afkooda aad ayaad umahadsan dagaalkii ka dhacay deegaanka dhumay dad badani ku dhinteen kuwo badani ku dhaawacmeen barakac badani kaay saameynta ugu xoogan ee dhanka nolosha waxa uu ku yeeshay dadkii degenaa magaalada kuwaasoo gebi ahaanba isaga cararay halkaasi iyo sidoo kale dadkii xoolo dhaqatada ahaa ee deegaanada miyiga ku nool ayuuna halkaasi ka cararay intaa la ogyahay qoysas ka badan ilaa saddex kun ayaa deegaankaasi ka barakacay kuwaas oo kamid a dadkii degenaa magaalada gudaheeda iyo dadkii barakacayaasha ahaa ee magaalada duleedkeeda degenaa iyo sidoo kale dadkii xoolo dhaqatada ahaa deegaano badan ayay dadkaasi u barakaceen deegaanka ugu badan ee dadkaasi wakti xaadirkan degan yihiin waxaa layihaha dhagax iskuro waxayna sideed iyo toban kilomitr u jirtaa magaalada dhumay ee dagaalku ka dhacay xaalada adag oo dhanka nolosha ayaa laga soo sheegayay dadkaasi ilaa iyo iminka ma jirin wax gurmad oo dadkaasi bani-aadamtinimo la gaadsiiyey xaaladooduna marba marka ka dambeysa way sii adkaanaysaa dadku waxa ay ku hooyanayaan dhirta hoosteeda maadaama hooygii ay deganaayeen ay kasoo barakaceen iminkana aysan ku laaban karin oo magaaladii gebi ahaanba inteedii badneed la gubay dadkaasi waxa ay sheegayaan markii xidhiidho kala duwan aan la sameynay in ay dhibaato ku qabaan dhankii biyaha hooyga iyo raashinka waxyaabaha ugu daran ee hadeer haysta waxa ay sheegayaan in ay tahay dhankii biyaha maadaama deegaanada ay ku barakicin yihiin dhul oomanaa dhulkii berkadaha lahaa ee biyaha laga cabi jirayna aysan imaan karin colaadaha deegaankaas ka jira dhumay keliya maaha deegaanada laga barakacay sidoo kale waxaa laga barakacay dabataag iyo dharkeynkiyo iyo saxeer waa deegaano aada u ballaaran oo tuulooyin cusuba kuwaasi oo dadka ay deganaa ay ka cabsi qabaan dhibaatooyinkan dagaaladan iyo waxyaabahan colaadahan halkaas ka jira in ay ku faafaan kuwaasina waxa ay miciin bidayaan in ay tagaan dhulka duurka ama dhulka miyiga si ay kooxaha maleeshiyaad beeleedka ah ee diridu ka dhexayso ay uga nabad galaan dhagax iskuro oo kale iyo daanqoray xaalad adag oo dhanka nolosha ayaa laga soo sheegaya dadkii halkaas ku barakacay oo muddo toddobaada halkaasi joogay oo aan haba yaraatee helin ilaa iminka wax gargaara sababaha ugu badan ee loo aaneynayo inay dadkaasi waayeen cid gacansiisa kow waxa ka ah wadooyinka oo maristooda ay adag tahay maadaama labada maleeshiyaad beeleed aysan aada u kala fogeyn sidoo kale aysan jirin ciidamo si gaara isugu xilqaamay oo gargaarka deegaanadaasi la gaadsiinayo in ay gaadsiiyaan isku dayo marka waxaa jira qorshayaal ay sheegayaan hay-ado maxaliya oo degan laascaanood in ay doonayaan bal ugu yaraan dadkaasi in ay dhanka biyaha iyo hoyga ka caawiyaan waxayna jira dadaallo la doonaya bal dadkaasi sidii noloshooda loo badbaadin lahaa in uu wuxuun gargaar degdega la gaadhsiiyo dadka qaarkii waxay noo sheegeen in ay xoogaa raashin ah ay maalin tii labaad ee dagaal ku dhacay laba casho kadib ay ka heleen dad ay qaraabo yihiin oo jaaliyadaha dibadda laakiinse aysan jirin gargaar buuran oo ay dadkaasi heleen deegaano badan ayay dadkaas ku shaqeeyaan welina xaaladii colaada ayaa deegaankii ka jirta waxaa laga cabsi qabaa in dhibaato kale ka dhacdo maadaama aysan jirin dadaalo xoogan oo deegaankaasi nabad lagaga dhalinayo ama samadoono deegaanka gaadhay iyo sidoo kale ciidamo ciidamadii deegaanka ku dagaalamay kala dhex galay marka xaalad adag ayay dadkaasi ku sugan yihiin barakacayaasha ah ee degan deegaanka lagu magacaabo dhagax iskuro iyo daanqoray sidoo kale gardeer ayay sheegayaan in ay dadka qaarkii gaadheen waxaana sidoo kale jira dad iyana ka barakacay dabataag oo iyana degan duleedka deegaankaasi kuwaas oo ka baaqa qaba in dhibaatada halkaas ka jirta ay soo gaadho